bismi illahi raxmaan raxiim waa bishii saddexaad saddexdeeda labada kun iyo siddeed iyo tobanka war-saxaafadeed loogu jawaabaya hadal ka soo yeedhay mahad cabad war-saxaafadeedkan waxa uu khuseeyaa hadal uu dhahay mahad cawad kaasoo ahaa aflagaado loo geystay shacabka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mahad wuxuu sheegay in doorashada madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay soo doorteen ergo lana boobsiiyey sababtana waxa uu ku sheegay in christmaska soo dhowaa darteed sidaas loo yeelay jawaab celin haddaba mahad waxa uu sheegay in ergo soo dooratay hoggaanka koonfur galbeed soomaaliya ay ku jireen qof kristaan christmas aadayey ama ay ku jireen qof christmas aadayey ama kristaan ah sababay kristaan christmaska dartiisa doorashada sababtaa ay christmaska dartiisa doorashada u gobsiiyeen markaa ma jirto sabab ay christmaska dartii doorashada u goobsiiyaan sidoo kale in ergo wax doorata uguma horeyn koonfur galbeed soomaaliya tusaale waxaa ergo soo dooratay maamulka ugu horeeyey somalilan waxaa ergo soo dooratay maamulka puntland sidoo kale waxaa ergo soo dooratay maamulka jubbaland ugu dambayn maamuladaasi baarlamaan ayay yeesheen koonfur galbeedna hal sano kadib ayay baarlamaan dhisatay sababta hal sano ay u qaadatayna dowlad goboleedka koonfur galbeed waa maamul keliya qabaail qabaa'ilada soomaaliyeed u dhan yihiin si loo ilaaliyo xaquuqda beelaha wadadega deegaankaas tan kale mahad waxa uu yidhi meel baydhabo la yira ayaa lagu ballansan yahay waxaanu ku ballansan dhowr shaksi aan ku xasuusino mar kale baydhabo waa magaalo soomaaliyeed waana caasimadda ku-meelgaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya dadka aad dhowr shaksi ku sheegtay waa madaxda soomaaliyeed loo doortay hoggaanka ummadda soomaaliyeed annagu waxaan u haysanaa in aad madaxda loo doortay ku jirto yoolkeeda baydhabo uma cusba in madaxda qaranka ku shiraan una tashadaan aayaha waddanka uguna tashadaan aayaha waddanka mahad wuxuu ka wuxuu ka hadlay dastuurka koonfur galbeed soomaaliya waxa uuna yidhi ilaa iyo hadda dastuur koonfur galbeed soomaaliya waa laga waa la garan la'yahay aad baan ugu xunnahay mudane dastuurka koonfur galbeed waa mid waafaqsan waa mid waafaqsan dastuurka qaranka soomaaliyeed haddii aad garan weysay waxay ahayd in aad na weydiiso annaga kuu sheegi lahayd laakiin waxaan mar kale kuu sheegaynaa dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu waafaqsan yahay midka qaranka waxaana ku heshiiyey ummad degta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waana heshiis bulsho tan kale mahad wuxuu yidhi lama yaqaano cidda wax soo dooranaysa haddii ay muddada dhammaato aan ku xasuusinne koonfur galbeed soomaaliya waxay leedahay baarlamaan ay u dhan yihiin dadka wadadega deegaanada koonfur galbeed soomaaliya tan aad dhahday cid soo dooran doonta lama oga madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed waxay leedahay dastuur kaasoo qeexaya cidda soo dooranaysa madaxweynaha gaar ahaan qodobka afartan iyo shanaad farqadiisa koowaad doorashada madaxweynaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya isagoo ka ilaalinaya mugdi in la geliyo doorashada ayuu si cad ushe u qeexay doorashada madaxweyne in ay dhici doonta toddobiiyo tobanka nofembar labada kun iyo siddeed iyo tobanka iyadoo muddo dheer ka dhiman tahay sababtuna ay tahay in la tusiyo dadka inay inay daafuran tahay daafurnaan jirto iyadoo muddo dheer ka dhiman tahay sababtuna ay tahay in la tusiyo dadka inay daafurnaan jirto haddaba muddada mudanaha waxaan ka rajaynaynaa inuu cudurdaar ka bixiyo hadalladiisa xadgudubka ahaa xadgudubka ku ahaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabi shacbiga iyo dowladda ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wabilaahi towfiiq xafiiska dastuurka xafiiska wasaaradda dastuurka mudane cabdullaahi sheekh sifaadku waa sida afhayeenka dowladda koonfur galbeed sheegay kaliya waxaan adkaynayaa intaas waxaa fiican qofku markuu mas-uul yahay inuu mas-uuliyadda dadku ku yaqaano u dhigmo hadalkiisu maad cabdilla cawad annaga waxaan ogeyn inuu yahay dadka waddanka soomaaliya inay hogaamiyaan loo doortay inuu ku jiro wuxuu ka mid yahay dhowr qof ee la doorto baarlamaanka soomaaliya doortay waa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka in hadal noocaanahi ka soo baxo oo ummad dhan ama institution dhan waxaa ummaddii uu matelaayay ilaa heerkaa saflagaado ku ah xulo fadhiya ma aha maad waxaan rajaynaynaa bini aadamku o dham waa qaldami kariyaa wuu qaldamay laakiin annagoo da inuu qaldamay inaan sheegno dadka aan mitilno ayuu ku wada gafay marka waa ku qasbannahay hadalkaasi dadkaas inuusan u qaadmin maad wuxuu yidhi doorashada waxaa loo boobsiiyey kristamkua soo dhawaayay ergada wax dooratay qof christmas aada kuma jirin qof ku qasbaadna ma jirin middan xataa uu yidhi xafladda calaamasaarka say u joogaan xafladda calaamasaarku decemberay dhacday waxay dhacday kadib markii la doortay madaxweynihii mana ku qasbanaynin dadka soomaaliyeedaa iska laha doorashadan gaar ahaan dadka koonfur galbeed degan ayaa wax dooranaya qof ajnabi wax ma lahayn qof kaleo xataa soomaalida kaleoo gobol kala degta ama dowlad goboleed kala degtaa cod kuma lahayn dadka koonfur galbeed ayaa wax dooranaya xaqna ulahay inay wax doortaan ayagaa doortay hogaanka koonfur galbeed sidaa darteed waa aflagaato runtii aada u xun oo xataa dadka diintooda shaki gelinaysa inuu shaqadoodii ku dabaqo in christmas dartii wax loo yeelo waayo ma badnaqaa christmas wax loola jeedo ummadda soomaaliyeed oo ummad boqol kiiba boqol muslima marka waxu malaynayaa mudanuhu sida bila-aadmiga caadiga u qaldamo ayuu u qaldamay annaguna waxaan ku qasbannaha inaan xusuusino oo ansur akhaaka daaliman oo madluuman ayaan ku qasbannahay hadduu dulmi sameeyana dhaanabur dulmiyaad samaysay tan kale usoo hadal qaaday waxa fiican waxa markaad ka hadlayso calaa calin inaad tahay oo aad ka hadasho waxaad og tahay maad wuxuu ka hadlay wuxuu ka hadlayay koonfur galbeed iyo institutionkeeda iyo doorashooyinkeeda iyo siday u dhacayaan iyo sidaanay u dhacaynin koonfur galbeed wuxuu yihi dastuur mala koonfur dastuur inaada waa kaasa ummadda degan koonfur galbeedaa ku heshiisay intaan maamul la dhisin ummadda waxay ku heshiisaa wax lagu maamulayo ummadda koonfur galbeed degana waxay ku heshiisaa dastuurkaas siday isu maamulayso siday isu dooranayso sidaa darteed hadduusan ogeyn maanta kadib waxaan rajayn aan ogaan doono koonfur galbeed dastuurkan inaan la garan lahay oo oo uu garto inay leedahay waxaan rajaynayaa inuu garan doono oo maanta kadib uusan ku qaldami doono hadduu rabo inuu ka hadlo maamulka koonfur galbeed wuxuu ka mid yahay maamulada ka jira soomaaliya ee sida shacagaa u dhisan ee ay ka qayb qaadatay markasta dowladdii markaa jirtay dhismahooda wuxuuna mudan yahay xushmad annaga qudhaynima hadduu uu fiican yahay wuxuu naga mudan yahay xushmad waa nin madax soomaaliyeeda laakiin waxa uusa noqon hadduusan hadduu galo waa inaan anagu tusnaa u sheegno wuxuu yidhi lama lama garanayo cidda wax dooranaysa macalasaf cidda wax dooranaysa koonfur galbeed waa waa institution jira oo dhisan oo dowladeed oo baarlamaan leh waxaan aaminsannahay mahad inuu ogaa waxaas oo dhan laakiin uu asaga naftiisa amba dad kale oo asaga ka dhex hadlaya dartood oo uu u dhigay sidaas ee mahad maaha adaalxaafideed maaha mahad waa nin siyaasiya waa nin og kuma u dhaareen xataa baydhabo inaashihiisu intaan ogahay dhowr jeer buu yimid oo u yimid maaragta dowlad koonfur galbeed laakiin si kastaba ha ka noqotee ama ra'yi uu isku qaba ha noqoto ama ra'yi uu dad kale ku raaligelaya ha noqotee wuxuu sameeyey wax qalada runtii oon ku habboonayn in mas-uula sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inuu si rasmiya oo ofishal cudurdaar uga bixiyo arrintaas doorashada madaxweynaha koonfur galbeed waxaa qeexaya qodob ka mid a qodobka susul ku yaala qodobka afartan shanaad farqadiisa koobaad hadduu rabiyo ha akhristo marka uu akhristo kadib ha ogaado baarlamaanka koonfur galbeedna wuxuu u dhisan yahay inuu inuu hoggaan ka doorto inuu golaha wasiirada ansaxsho inuu la xisaabtamo golaha wasiirada sida baarlamaanada kale ee kan uu ku jira isagu sida u shaqeeyo kale u shaqeeya marka wuxuu meel uga dhacay baarlamaankii oo uu yidhi meel baarlamaan ka jiro dowlad baarlamaan baarlamentary system ah oo baarlamaan leh inuu mugdi geliyo baarlamaankaas jiritaankiisa annaga ka xaadsiinayna baarlamaankeenna isagana waxaan rajaynaynaa inuusan mar dambana uusan khaldami ku khaldamin wuxuusan ogeyn uusan ka hadlin hadduu ogyahana haddee hadduu hadlo ama uu jidkiisa ka leexdo inuu helaayo jawaabteeda marka shirkeena intaasu ku saabsanaa waa mahadsantihiin dhammaantiin waa idin maad
arrintan waan dhihi karaa waxaa jira khilaaf u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka oo guursan
absolutely maya waayo mahad uma hadlin dowladda federaalka kumana hadaliyo mahad golaha fulinta kuma jiriyo marka waa nin ra'yigiisa ku hadlaan aragnaa marka nim ahaanaan ugu jawaabaynaa isaguna waxaan u aragnaa nim ahaana uu ku hadlay inuu magaca dowlad federaal ku hadlo ma arag
maxaa is leedahay marka way ka keeni karaan hadallada oo u dareemaya isaga ilaahay baa garanaya qofka qalbigiisa annaga kuma jirno laakiin waxaan un kaliyan aragnaa inuu khalad sameeyey annagu aflagaadan ugu sameeyey annagu ma garanayno wax ka keenin وزير كمان وكالة صوصة في وزارة السوق والإعلام والعلاقات السوق والميزان عن تسكين المنحة thank you su-aal fiican waaye weliba saa u dhigtay waa aadan u jeclaysta waayo saxaafadda qaarkeed waxay soo qoreen in xiriirkii la jaray marka inaad adigu fahamsan tahay inaan wax la jara jirin laakiin hakin ay ahayd hakintaas waa ka heshiinay wasaaradduna iyaduna si official ay uqadna ugu soo qortay waana si dhowaan oo wada shaqeyna oona wada shaqeyn doonaa haddii ilaaha yidhahdo sideedabana annagu ummadan metelnaa wixii aan ummadda soo qaadanmin mar kasta waa ka hadlaynaa xog waana waxaan u dhaaranay waaye ugu dhaaranay ummaddaas inaan u adeegno marka wixii ummaddaas ihaana ku ah ama maamulkeeda ihaana ku ah inaynaan aqbalin waa waxaan u- uga midnahay oo uguna dhaaran حقه وستين
way ku qoradadeer waxaan goonsanay marka waxaan u malaynayaa waa wax lasoo dhaafay oo hadda explain kale haddayna kasii bil lakin waa waxaan ka heshiinaba guud ahaan wixii aan goonsanay wasaaraddu way samaysay bini aadamkuna si wax waa arkariyaa waana ka heshiinay waana wada shaqeynaa wasaaradda dastuurka si dhoweeyo هذا